baxniintii cutubka lixaad markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi haddaba waxaad arki doontaa waxaan ku samayn doono fircoon waayo gacan xoog leh wuu ku sii dayn doonaa iyaga oo gacan xoog leh wuu dhulkiisa kaga eri doonaa markaasaa ilaah wuxuu la hadlay muuse oo ku yidhi anigu waxaan ahay rabbiga oo waxaan ugu muuqday ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub sidii ilaaha qaadirka ah laakiinse magacayga ah rabbi iguma ay aqoonin oo weliba axdigaygii waan la dhigtay iyaga inaan siiyo dalka reer kancaan oo ah dalkii geedinimadooda oo ay qariibka ku ahaayeen oo weliba waxaan maqlay cabaadka reer banu israa'iil oo masriyiintu addoonsiga ku sii hayaan oo axdigaygii baan xusuustay haddaba waxaad reer banu israa'iil ku tidhaahdaa anigu waxaan ahay rabbiga oo waan idinka soo bixin doonaa culaabta masriyiintu idinku hoos hayaan waanan idinka xorayn doonaa addoonsigooda waanan idinku furan doonaa gacan fidsan iyo xukumo waaweyn oo waxaan idiin qaadan doonaa dad ahaan oo aan idiin noqon doonaa ilaah oo waxaad ogaan doontaan inaan anigu ahay rabbiga ilaahiinna ah oo idinka bixinaya culaabtii masriyiinta oo waxaan idin geyn doonaa dalkii aan ku dhaartay inaan siiyo ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub oo idinkan dhaxal ahaan idiin siin doonaa anigu waxaan ahay rabbiga muusena sidaasuu reer banu israa'iil ula hadlay laakiinse ma ayan maqlin muuse caloolxumadooda iyo addoonsiga aan looga tudhayn aawadood markaasaa rabbigu muuse la hadlay isagoo leh fircoon oo ah boqorka masar u tag oo la hadal si uu u sii daayo reer banu israa'iil si ay dalkiisa uga baxaan markaasaa muuse rabbiga la hadlay oo wuxuu ku yidhi bal eeg reer banu israa'iil ima maqline dee haddaba sidee buu fircoon ii maqli doonaa anigoo aan bushimaha ka xalaalaysnayn markaasaa rabbigu wuxuu la hadlay muuse iyo haruun oo amar buu u soo faray reer banu israa'iil ee boqorkii masar oo ahaa fircoon inay reer banu israa'iil ka soo wadaan dalka masar kuwan waa madaxdii reerihii awowayaashood kuwanu waa reer ruubeen oo ahaa curadkii israa'iil xanoog iyo faluu iyo xasroon iyo kermii kuwanu waa qolooyinkii reer ruubeen reer simcoonna waa kuwan yamuu'eel iyo yaamiin iyo ohad iyo yaakiin iyo sohor iyo shaa'uul oo ahaa wiilkii ay naag reer kancaan ah dhashay kuwanu waa qolooyinkii reer simcoon kuwanuna waa reer laawi magacyadoodii iyo sidii farcankoodii kala ahaayeen gershoon iyo qahaad iyo meraari oo laawi camrigiisii wuxuu ahaa boqol iyo toddoba iyo soddon sannadood reer gershoon iyo sidii qolooyinkoodu kala ahaayeenna waa libnii iyo shimcii reer qohaadna waa camraam iyo isahaar iyo xebron iyo cusii'eel oo qohaad camrigiisuna wuxuu ahaa boqol iyo saddex iyo soddon sannadood reer maraarinna waa maxlii iyo mushii kuwanu waa qolooyinkii reer laawi iyo sidii ay farcankoodii kala ahaayeen oo camraam wuxuu guursaday yokabed oo eeddadiis ahayd oo waxay u dhashay haaruun iyo muuse oo camraam camrigiisana wuxuu ahaa boqol iyo toddoba iyo soddon sannadood reer isihaarna waa qorax iyo nafag iyo sikrii reer cusii'eelna waa miishaa'eel iyo elsafaan iyo sitri haaruunna wuxuu guursaday elisha bac'ina camiinaadaab oo ahayd naxshoon walaashiis oo waxay u dhashay naadaab iyo abihu iyo elaacasaar iyo itamaar ree qoraxna waa asiir iyo elkhanah iyo abiyasaaf kuwanu waa qolooyinkii ree qorax markaasaa elcasaar oo ahaa ina haarun wuxuu guursaday gabdhihii fuutiyeel middood oo waxay u dhashay fiinaxaas kuwanu waa madaxdii reer laawi iyo qolooyinkoodii siday kala ahaayeen kuwanu waa haaruun iyo muuse kuwii rabbi uu ku yidhi reer banu israa'iil ka soo wada dalka masar sida ay dadkooda guutooyinkoodu yihiin kuwanuna waa kuwii la hadlay boqorkii masar oo fircoon ahaa inuu dalka masar ka bixiyo reer bani israa'iil iyagu waa muusehaas iyo haaruunkaas maalintii rabbigu la hadlay muuse oo dalka masar jooga wuxuu rabbigu ku yidhi muuse anigu waxaan ahay rabbiga boqorka masar oo fircoon ah la hadal oo waxaad u sheegtaa wixii aan kugula hadlo oo dhan markaasaa muuse wuxuu ku yidhi rabbiga bal eeg anigu bishimaha kama xalaalaysni dee haddaba sidee buu fircoon ii maqlayaa